أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenno waxaa ka mid a ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiyiinta oo dad shacab ah si gardarro ah ugu laayay deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dembeeyey iyo waraysiyo aan la yeelannay ehelada dadkii la laayay ayaan caawo idin haynaa soomaalida xujayda ah ee sannadkan ku sugan xaramka oo soo bandhigay dayaca haysta xilli kooxda riddada soomaaliya ay sannadkan ka qaaday lacago ka badan kuwii hore xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda oo sheegay in xasan gurguurta uu abaabulayo maleeshiyaad uu ku weeraro siyaasiyiinta mucaaradka qodobada kale ee barnaamijkan caawa idinkugu heenno waxaa ka mid a sideen uga faa'iidaysannaa maalmaha ka dhiman tobanka hore ee bisha dulxaja fadliga yoomu carafa axkaamta salaadda ciidda iyo aadaabta qofka muslimka ah looga baahan yahay maalmaha ciidda barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan in ka badan soddon qof oo lagu dilay duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay suudaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa dad shacab ah si gardarro ah ugu laayay deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi ay maleeshiyaadka murtadiyiinta u geysteen dadkaasi shacabka ah waxaa si dhow ula socday islamarkaasina inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow waad mahadsan tahay walaalka cabdiwaa bukhaari ee sidaad sheegtay ee xalay saqdii dhexe ciidamo ka tirsan kuwa maleeshiyaadka murtadiyiinta ee baangarafta ee maraykanku tababaray ayaa waxa ay weerar gaadmaha ay ka geysteen deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo halkaasoo ay ku dhibaateeyeen dad muslimiin ah sidoo kalena ay ku dileen qoys muslimiin ah oo xili habeen ah iyagoo hurdaya ayay weerar duulaanah ku qaadeen waxayna halkaasi ku xasuuqeen dhammaan qoyskii halkaa deganaaya oo ah dad xoolo dhaqato ah ayay weerarkaasi ku qaadeen inta aan xaqiijinay waxaa halkaasi ku shahiiday ilaa iyo afar ruux oo kale ah aabbaha qoyskii weerarka loo geystay wiil uu dhalay iyo laba gabdhood oo kale uu dhalay waa aabbaha iyo saddex ilmihiisa ah ayaa halkaasi ku dhintay oo si ulakac ah ay u dileen maleeshiyaadkan gaalada ah maleeshiyaadkan murtadiinta ah ee ay la socdeen ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee baangarafta waxaa sidoo kale xilligii weerarka ay halkaasi ka geysanayeen hawada kala socday diyaaradaha dowladda saliibiyada ee maraykanka ee caanka ku ah xasuuqa dadka muslimiinta ah halka ay dhacdadan ka dhacday waa meel u dhow deegaanka lagu magacaabo kaamjaroon oo dhinaca galbeed magaalada kismaayo kaga beegan ilaxo gogaal ah iyo dadka deegaanka oo aan wareysanay waxay noo sheegeen in dadkan xilligii la weerarayay ay ahayd sagaal saac oo habeennimo iyadoon aanan la ogeen sababta iyo ujeeddada rasmiga ah ee ka dambeysa in dad xoolodhaqato ah oo duurkooda deggan in la weeraro kadibna la laayo waana runtii dhacdo ee dadka deegaanka iyo si guudba maanta si weyn looga hadalhayay ee deegaanadaasi ku dhowdhow magaalada kismaayo sidoo kale markii ay dadkaasi laayeen oo ay xasuuqeen waxay sidoo kale halkaasi ka soo qafaasheen oo ilaayo hadda raq iyo ruux midna aanan lagu haynin hooyo da ah oo dhashay ninkii la dilay iyo xaaskiisa iyo wiil kale oo uu dhalay ninka dhintay iyo nin kale oo sida la sheegay reerka marti ku ahaa warbaahinta islaamiga ah ee alandalus waxaa u suuro gashay in ay xiriiro kala duwan la sameyso halkii ay dhacdadu ka dhacday walow ay ahayd dhul hooda islamarkaana ay aada ugu yar tahay isgaarsiinta hase yeeshee waxaa noo suuro gashay in aanu qadka teleefoonka ku helno eheladii dadkaasi la xasuuqay weliba xili ay ku sugnaayeen halkii lagu aasayay dadkaasi la laayay xasuuq wadareedka loo geystay xiligii aan dadkan la hadlaynay waxay ku mashquulsanaayeen aasidda afarta qof ee qoyska ah ee sida arxandarada ah loo dilay waxaa noo suuro gashay inaan wareysanno qaar ka mid ah ehelada dadkii halkaa joogay runtii dadku waxay noo sheegeen arrimo uurku taallo ah oo aad dareemayso in dhacdadu ay tahay mid si ula kac ahay cadowga halkaa ugu geysteen waxay sidoo kale dadkan ka waramayaan xilliga ay dhacdadu dhacday dadkaasi halka ay deganaayeen iyo ugu dambeyn goobtaasi sida ay ahayd iyo wixii ay ku arkeen goobtii uu weerarkaasi ka dhacay ee cadowga ay dadkaasi muslimiinta u geysteen waxaa ka dhacay xasuuqan caadi ahaanan nin iska xolaaliye nafo geel iyo ari duur kula jiro ayaa baabuur loola imaaday tacshiiraa la saaray asagii iyo ilmihiisaba waa la lahay magarat waa gartay meesha ay dhacdada ka dhacday magaceeda noo sheeg soona jiroon waay soona jiroon waa gartay marka dadka la dilay yaa dilay dadka la dilay naabaan waxaa dilay kolod ciidan baawartaa dilay oo baabuurta baabuur baabuurta u imaaday saru hadda waaba aasahayn hadban way maqan tahay oo miidan ku imaadayna ari labaatadiifuuneetan waa dhintay waayahay marka dadkana dili noo kale sheeg maxay kala yihiin rag iyo haween nin iyo wiilkiisi weyn iyo laba gabdhood gashaantaa la dhal waa laasaya ma garad waa dhinteen haa isagaana dhalay dadka la dilay dhammaantood isagaa dhalay afarta saddexda la dilay basaa dhalay saa ku afare laanka ilmaha isaga u dhashay oo bishaaro la yidhaahdo iyo hooyadiis iyo wiil isagaas dhalay iyo nin kaloo marti ah ayagana lama haayo waa la watay hooy ay hooyadii isaga dhashay maskaxdeeda gurigeeda laga soo dhaqaaday maskaxdii oo xabadaa lagu dhuftay iyadana isagaa lagu dhuftay maskaxdii guriga xataa iyadii marka ma hesheen marka raq iyo ruux waxay ku sugan tahay oo ma horey u kaxaysteen mise iyagana duurkay ku maqan yihiin kolaba meesha ma yaalaan haddii la qaatiy oo duurka lagu tuuri mashaakana laakiin inay qaatiyen baan kutuumayna anaga qoyskan la dhibaateeyey iyagu marka maxay ahaayeen xoolaaliyga xoolaaliya xoola dhaqata geeli geeli arisot xilliga marka weerarka uu dhacayay maxaad ku qiyaasi kartaan meeqaa saacay ahayd sagaal saa hodeynima ay dhacday habadda anaba maqlaada sagaal saa oo hodeynima ay ahayd waa gartay dadka marka soo weeraray xaggey ka soo weerar tageen xaggey ka yimaadeen dadkaas kolaba kismaayo unba ay ka yimaadeen waa gartay marka kismaayo ayna ku laabteen markii ay dadka laayeen haa dadkay soo laabteen haa ma jireen marka diyaarada la socday markii dhibaatadan ay ka geysanayeen deegaanka lagama seexan halay diyaaro waa xuumaysa hadda waxaad igala hadlaysaa waxaad joogtaan halkii aad ku aasayseen dadkii la laayay haa ka warran marka dadka dareenkooda meesha jooga iyo dadka xasuuqa loo geystay bal xaaladiina ka warran dadka hadde reerbaadiyi masaakiin oo la laayo maxaa dareen hoos lahaana dadkiisbaa waa gartay maxaa marka adinka idin tala ah haddii laydinku soo duulay oo dadkii masaakiinta halsidaa loo laayay oo qaarna la laayahay oo haween ka mid yihiin maxaa marka idin tala ah maxaa marka hadda aad adinka ku talinaysaan ood leedihiin reerbaadiyi meel iska den oo la xasuuqaayo aad weli waxaan aragni ma aha kolaba wixii dab yaalo ma arkayna hadda maxaa wax kaloo hadda anaga aan dareemayno gan male salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah adeer soo dhawow magacaaga iyo bal dhibka meesha ka dhacay nooga waran meesha dadka hadda si iskuu sheego waa afar waa duuhayna hadda waa la aasahayaa afarna lama hayo waa gartay kaateen iyo in alxamdulilaahi unbaan kuseenhayna duurka aseera kusuureeraba raashideed eri labaatan iyo kow eri waa dhammaaday dameer gaadiidka ahayna waa dhinta ma garan waa gartay dadkan marka xabad miyaa lagu dilay oo ayagoo jiifa miyaa loo yimid mise diyaaradaa ku dhufatay maya xabadaa lagu laayay dadkid baabuurti marka horena waa gashay markii dambena way kasoo baxday xabadaa lagu laayay xabadii meeshaaba laga soo aruuri oo la wadaa marka dad alxamdulilahi kolna dadkii lahaayeen umaa dad hadda diyaarada ay ayushaysa ma aha waayahay dadkan marka maxaa lagu laayay haddii ay yihiin dad xoolo dhaqato ah oo xoolahoodii ayagoo la jiro lasoo weeraray maxaa ma ad u malayseen markii in dadkan loo beegsaday anaga waxaan umareebaadiyan waxaan umalayn karna male si aan u malayna khasib dad lahay unbaan umaqaadan dad khasib lahay unbaan u qaadanay sida laga dareemayo codka dadkaanaan waraysanay bukhaariyow waxaad dareemaysaa in xasuuqa uu yahay mid si ulakaca loo geystay ilo xogogaal ah iyo sidoo kale dadkii aan waraysanay waxay noo sheegeen hooyo waayeel ah oo da ah in lagu arkay hooygeeda qeyb ka mid ah jirkeeda oo ay ka mid tahay maskaxdeedii oo halkaasi ku daadatay laakiin lama helin meydkeeda waxaana suuragal ah inay ka mid tahay dadkii ay horey u sii wateen ee dhaawacyada qabay inkastoo ilaa iyo hadda aan dadkaas raq iyo ruux midna aanan lagu helin sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi lagu arkay faashado iyo dhiig fara badan oo sidoo kale waxaa la xaqiijiyey maamadii reerka ee dadka la laayay dhashay iyadana in iyadoo dhaawac halkaa laga kaxistay iyo wiilkoodao dhaawac ah dhammaan dadka hadda la laayahay ee afarta ruux laba haween ah oo ay ka mid tahay hooyada ah iyo labada ragga ah dhammaanba dadkaas waxaa la sheegay inay qabeen dhaawacyo kala duwan walow aan la ogeen hadda halka ay ku sugan yihiin iyo xaaladooda marka deegaanadan xalay ay ka dhacday dhibaatadaas deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo sanadihii lasoo dhaafay waxay martigelinayeen dhibaato noocan oo kale ah oo dadka muslimiintu ay ku xasuuqayeen ciidamada siliibiyiinta mareykanka iyo maleeshiyaadka kale ee arxaanlaabayaasha ee murtadiinta ah ee ay gaaladu tababarteen islamarkaana loo carbiiyey sidii ay u dhibaateen lahaayeen dadka masaakiinta ee noocaasi oo kale ah dadkan waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah ma ahayn dad dagaal ku jira ma ahayn dad qoryo wata waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata oo xoolahooda soo xaraystay waxaa intaa dheer in sidoo kale ay xasuuq u geysteen xoolo fara badan oo ay ka mid yihiin ari iyo gaadiidkii ay dadku isticmaalayeen dhacdadan kuma cusba dhagaha dadka muslimiinta inay maqlaan dad muslimiin oo la dhibaateeyey waxayna qayb ka tahay xasuuqa iyo gaboodfallada ee loo geysanayo ee dadka muslimiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka soomaalida xujayda ah ee sanadkan ku sugan xaramka ayaa soo bandhigay dayac ku haysta halkaasi xilli kooxda riddada soomaaliya ay sanadkan ka qaaday lacaga ka badan kuwii hore dadka soomaaliyeed ee sanadkan aaday xaramka si ay u soo gutaan waajibaadka xajka ayaa la kulmay dhibaato xooggan oo isugu jirta in kooxda riddada soomaaliya ay ka qaaday lacaga fara badan islamarkaasina aysan helin adeeg beddel u ah lacagta laga qaaday waxay baraha bulshada ee soomaalidu ay ku xidhiirto soo dhigeen muuqaallo ay ku sheegayaan dhibaatada iyo daryeel la'aanta haysata iyo in la dejiyey meelo ka fog masaajidka islamarkaasina xitaa aysan haysan goobo ka agdhow oo raashiinka iyo cabitaanka ay ka iibsadaan waa kuwan qaar ka mid ah xujayada soomaaliyeed oo faahfaahinaya dhibaatada haysata waxaan nahay xujiyada ka timid soomaaliya waxaan degan nahay hotelka safartul abraar meelna wax ka gadana male baahi baan nahaysa baabuur aan raacna male babuurtaan raacinay aan raacna male xarku naga fog yahay meesha wax ka gadan lahayn iyo gabdhii wax noo karinaya waa la xaaqay cabashaan nahay dhibaatadaasaan nahaysa meel aan wax ka gadana male baahi baan na dishay arrintaasa ka cabanayna walaalayaal intaanoo dhan waa xujaydii soo xajistay waxaa la dejiyey meel duur ah oo malaayda aan ka dhoweynin oo dukaan wax laga gata leer oo xaramka ka fog ilaa soddon maaragta daqiiqo ayaa loo lugayaa xaramka amba afartan daqiiqo walaalayaal meeshaan xuquuqdeennii wax badanaa maqan saaki waayiga markuu beri ilaa hadda koob shaa dada cabinaa nugu jiro lacagna haysto meelay wax ka gataana la marka xuquuqdeenna asaasiga ayaa la'nahay basasna ma laha dad inaad dulmin isuguma aanan imaan qof maaragtay shaksiga xaqiisa inaan ku xadgudubno ma aanan imaan xuquuqdeenna asaasiga oo ah inaan noolaanno biniaadanka cunna u baahan yahay lacag waa haysna ilahi waa nasiib ilahi nasiib waa haysanaa alxamdulilah laakiin meela wax ka gadanaa la'nahay gabdhihii soomaalida ahayoo maarad aan ku noolayno maalmaha wax ka gadanayne waa la raacdeeyey gabdhihiina looma ogolan wax noo keenaan oo ka gadanno ayagana wax noo keeni maayaan meel aan wax ka gadanno noo dhowna ma jirto ummadda soomaaliyeedoo soo xajisaa nahay xujaajidaan nahay war xaqeen ha ku tumanin wax xaq u leennahay inaan meel fiican degno dadka badarna helno waxaa cunnana helno xaramka ilaahay aa u soo qasadnana si fuud aa ku tagno meel aa ka gaarna aa tagno marka walaalayaalow war isma isku raacsana dhammaanteen isku raacsana dhammaanteen ma isku raacsana dhammaanteen xuquuqdeena inay maqan tahay ma aaminsana dhammaanteen ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay allahuma hal ballaqtu waa idin soo gaarsiinay cod dheer waxaa ku leenahay xuquuqdeenna waa maqan tahay maadaama aan nahay xujaydii ummadda soomaaliyeed oo ilaahay dartii meeshaan u nimid ilaa saakay waayeelaa nugu jiro dad gargaar waayeelaha nugu jira gabi yarkaa soomaalida noo soo gurmaday oo quraacda yataa noo keenayay ciidamo waxaa jooga shurdaha oo markay daqiiqad yimaadaan bakal eryahay hal saac oo ku walatahan xaramka u soconnaa annagoo duruuftaas ku noolayn aa mid kale noogu soo kordha waxaan leenahay sida u dhaqsiyaha badan meeshaan degannahay waxaan degannahay amaaratul safatul abraar waxaan degannahay jaamacatu ummatulqura agteeda mustashfaa cabdicasiis mustafa cabdicasiis mala awoodi waayo haddaan bas la iibin karin xataa in xajka mataqaanaa loo kireeyo dadka xujayda ah aaday u dhibaataysan yihiin waayeelaa ku jira een, dad mataqaanaa xanuunsanaa ku jira meelaa cunto ka gadana nooma dhowa meel mataqaanaa dukaamo laga adeegtay subarmaarketyo nooma dhowa xitaa bas meel laga raaco nooma dhowa Een, halkan aniga hadda taxi aa u soo doontay ablicationada xitaa badanaa kuma aqbalayaan haddaa eryadan aa ka soo aa aa ka soo dalbatid marka waa ayaan darro walaahi inteeda leeg iyo cadaalad darro iyo dulmi loo geystay xujayada soomaaliyeed waa u hadlaynaa xaqan waa sheegaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in xasan gurguurte uu abaabulayo maleeshiyaad uu ku weeraro siyaasiyiinta mucaaradka qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan sheegay in gurgurte uu abaabulayo maleeshiya uu ku weeraro mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada riddada sidoo kalena ka mid ah hoggaanka mucaaradka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ku jiro abaabul ciidan oo ka dhana siyaasiyiinta mucaaradka wuxuu ku eedeeyey in uu maleeshiyo ka soo daabulayo gobollada dhexe iyo kuwo kale oo uu ka soo saarayo xeryo ciidan oo ku yaal magaalada muqdisho kuwaas oo uu hoggaanka mucaaradka ku weerari doono cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa intaa ku daray inaysan dheg jalaq u siin doonin abaabulka ciidan ee uu wado xasan gurguurte isku soo baxyada iyo qorshayaasha ay villada kaga saarayaanna sii wadi doonaan dhanka kale wuxuu sheegay in xasan sheekh uu ganacsatada muqdisho ku amray inay lacagta baadda ah u soo horumariyaan muddo saddex bilood ah isagoo arrintaasi ku tilmaamay baqdin uu ka qabo in uu kursiga kusii fadhiyo mucaaradku waxay bisha juun ee soo socota qorsheynayaan isku soo baxyo hor leh oo ka dhana xasan gurguurte xasan sheekh ayaa hadda wajahayaa cadaadisyo siyaasadeed oo caalami iyo kuwa gudaha ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa masar oo la sheegay inay waddo qorshe ay ku doonayso in ay ku wiiqdo itoobiya maqaal lagu daabacay wargeyska the africa report ayaa lagu soo bandhigay sida ay xiisaduhu ugu sii kordhayaan geeska afrika gaar ahaan saameynta masar ay ku leedahay xaaladda itoobiya iyo dalalka deriskala ah sida lagu xusay maqaalka masar ayaa wada olole qarsoodi ah oo ka dhan ah itoobiya iyadoo adeegsanaysa dagaal wakaaladeed tan iyo wixii ka dambeeyey markii adis ababa ay si rasmi ah xarigga uga jartay biixireenka webiga niil ee annaada etoobiya iyo suudaan ayaa isweydaarsanaya eedeymo halka heshiiskii bretoria lagu soo afjaray dagaalkii waqooyiga etoobiya uu wajahayo caqabado iyadoo t b l f ay samaysatay dowlad goboleed ka baxsan heshiiskaasi wargeysku wuxuu sheegay in jabhadda gobolka tigrey ee t b l f ay si furan ula safan tahay dowladda eritereya iyagoo isku diyaarinaya dagaal kale oo ay la galaan dowladda federaalka etoobiya ee abiy axmed uu garwadanka ka yahay sidoo kale maqaalkan lagu daabacay wargeyska the africa report waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladda geeska afrika ay haatan gaartay meel xasaasi ah oo suurtagal ay tahay in dagaal goboleed uu dhex maro suudaan etoobiya iyo eritereya muxuu yahay doorka masar ciidamada qalabka sida ee suudaan t b l f kooxo maleeshiyooyin qowmiyadeed oo etoobiya gudaheeda ah iyo dowladda eritereya ayaa la sheegay inay taageero ka heleen masar si ay isugu yimaadaan oo ay uga soo horjeestaan dowladda etoobiya sida maqaalka lagu sheegay sababta ugu weyn ee dowladda masar ay u taageerayso dhaqdhaqaaqyadaasi waa muranka webiga niil iyo biyoxireenka etoobiya kaasi oo qaahira u aragto inuu khatar ku yahay nolosha iyo amniga qarankooda masar waxay doonaysaa ayuu yidhi maqaalku inay joojiso hamiga etoobiya ee ay ku xakamaynayso biyaha webiga niil iyadoo adeegsanaysa t b l f eritereya iyo ciidamada qalabka sida ee suudaan oo uu hogaamiyo genaraal cabdilfataax al burhaan haddii masar ay ku guulaysato weeqidda adis ababa waxaa ka dhalan kara ayaa lagu yidhi maqaalka burbur iyo kala qaybsanaan hor leh oo soo food sarta etoobiya iyo sidoo kale jihaadiyiinta oo saameyntooda ku ballaariya gobolka waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan soddon qof oo lagu dilay duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay dalka suudaan maanta oo arbacaha wararka naga soo gaaraya gudaha suudaan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada milatariga dowladda suudaan ay duqayn ku qaadeen suuq weyn oo ku yaal magaalada kaabish ee gobolka galbeedka kordofaan suuqa ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen boqolaal qof oo shacab ah kuwaas oo isu diyaarinayay munaasabadda ciidul adxa xilli muslimiinta dunida ay isku diyaarinayaan maalmaha dabaaldegyada ciidda goobjoogayaal ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ay si lama filaana hawada uga soo muuqdeen iyagoo ridayay gantaallo culus oo ku dhacay qaybo kala duwan oo ka mid ah suuqa waxaa sidoo kale la sheegay in duqayntu ay gaartay goobo ay dadku gabaad ka dhiganayeen xogaha horudhaca ah ee la helayo ayaa tilmaamaya in ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarka halka saddex iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ee deegaanka cabdiwahaab xubintiina caawa waa indhagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka caawa waa habeenkii afraad ee bisha dulxaja haddaba sideen uga faa'iidaysannaa maalmaha ka dhiman tobanka hore ee bishan dulxaj fadliga yoomu carafa axkaamta salaada ciidda iyo aadaabta qofka muslimka ah laga doonayo maalmaha ciidda waxaa kelimadan inoogu soo koobaya sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimada soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة أن إن شاء الله تعالى هدي الله سبحانه وتعالى أنقلاضه waxaan ka hadli doonnaa ama halkan ka soo jeedinaynaa mowduuca fadlu cashri dilxija oo ah maalmaha qiimaha badan aynu hadda ku jirno fadaa'isha iyo fadiilada ay leeyihiin tobankan bisha dilxija fadaa'isha iyo fadiilada u timid ama u soo aroortay way fara badan tahay mowduuca insha allahu tacaala waxaan ku khulaasaynaynaa ilaa afar arrimood kow annusuusu alwaarida min alkitaabi waasunna fii fadliha maalmaha tobanka ah ee bisha dilxija ama bisha carafo sida soomaalidu tidhaahdo fadligeeda nusuusta ku soo aroortay ee qur'aaniga ah iyo nusuusta sunnada aad bay u fara badan yihiin wax baan ka soo qaadanaynaa laba insha allahu tacaala kayfa nastaqil haadihi alayaam alcashr seebaan uga faa'iidaysanaynaa haddii aan nahay dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan tobankan maalmood ee allaah uu geliyey fadiilada iyo wanaagga faraha badan si aan uga faa'iidaysannaa saddex fadiilatu yowmi carafa si khaas ah oo tobanka maalmood un ka mid ah maalinka loo yaqaano yowmu carafa oo ah alyowm ataasic min ashahr fadiilada uu leeyahay ee gaarka ah ee ay shariicadu sheegtay gebagebadii xukmu salaati alciid ama axkaamu salaati alciid wa aadaab salaada ciidda oo ciidul adxa ah ee tobanka maalmood ku jirta axkaamteeda wax ka mid ah oo kooban iyo aadaabta dadka muslimiinta looga baahan yahay marka ugu horraysa adilada qur-aanka iyo sunnaha allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waalfajri wa layaalin cashrin allah wuxuu ku dhaartay fajarka ama subixi ama waaberiga waa waqti min alawqaat ama awqaadda qiimaha badan waqti ka mid a iyo walayaalin habeenno ayaan ku dhaartay baa alla yidhi habeenadaasoo cashrin toban ah layaalada cashriga ah culimmadu waxay ku fasireen xaafid ibnu kaiir raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay almuraadu biha layaali lcashri waxaa looga jeedo waa cashru dilxija tobanka maalmood ee hore ee bisha dilxija weeye kamaa qaalahu bnu cabbaasin wa mujaahid wahayruhuma raximahum ullah sidaa culimmadaa selafka ay ku fasireen saxaabadii iyo maaragtay mufasiriintoodii weeye iyo taabiciintii iyo raggii culimmada ka dembeeyeyba sidaasoo kale allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam fakuluu minha wa atcimu albaa'isa alfaqiir waxaa allah u jideeyey maalmahan acmaal iyo manaasig aad u fara badan si ay u xaadiraan dadka manaaficda iyo faa'iidooyinka allah u jideeyey subxaanahu wa tacaala iyo wayadkuru sma allaahi allah magacii inay xusaan fii ayaamin maalmo gudahooda maalmahaasoo macluumaatin baa alla yidhi asaxaabiyu aljaliil ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ayaamu macluumaat ow alayaamu almacluumaat hiya ayaamu alcashri waa maalmaha tobanka ah sida xaafid ibnu kaiir uu ka soo guurinayo nusuusta xagga sunnada markaan fiirino rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allah min hadihi alayaami alcashri qaaluu wala aljihaadu fii sabiili illaah qaala wala aljihaadu fii sabiili illaah ilaa rajul kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay imaamu albukhaari baa uu xadiidka warinaya can ibni cabbaas wuxuu nabigan yidhi maalmo camal la sameeyaay allaah uu ka jecel yahay ama ay ka fadli badan yihiin tobankaa maalmood camal la sameeyo tobankaa maalmood wax ka fadli badani ama maalmo ka fadli badani ma jiro saxaabatu rasuulilaahi waxay aad u yaqaaneen fadla aljihaadi fii sabiili illaah in la jihaado gaalada lala dagaalamo dadka muslimiinta isdifaacaan ama ay gaalada la dagaalamaan diinta gaarsiiyaan markay diidaanna inay la dagaalamaan fadliga uu leeyahay ayaa macruuf agtooda ka ahaa waxay yidhahdeen walaljihaadu fii sabiiliillah xataa jihaad kama fadli badna miya rasuulku wuxuu yidhi walaljihaadu fii sabiiliillah xataa jihaad fii sabiilillaahi oo tobankan maalmood kayrkooda dhacay weeye hadda tobankii maalmood hadduu dhexdhaco hee fadligii jihaadna waa jiraa tobankii fadligoodana wuu ku darsanba markaasi wuxuu rasuulku ka soo reebay ilaa rajulun nin mooyaane kharaja binafsihi naftiisa la baxay iyo wa maalihi maalkii oo jihaad ka aaday falam yarjic min daalika naf iyo maalba aan kala soo noqon bishayin waxba waa ruux asagoo dhan iswada qadimay gaalada la dagaalamay naftiisa iyo maalkii wuxuu hayeyba halkaa ku tegey ee shahiiday kaa asaga ah tobanka maalmood ee acmaasha la samaynayo wax ka fadli badan buu asagu helay laakiin inta kale acmaasha dhacaysa ee camalka saalixa ee dhacaya tobanka maalmood ayuu allah ugu jecel yahay subxaana wa tacaala sidaasoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan maa min ayaamin acdamu cinda allahi subxaanah walaa axabu ilayhi alcamal fiihinna min hadihi alayaami alcashri xadiidka hore uu la macno yahay maalmo uga weyn alle agtiisa maalmahan ama uu ka jecel yahay camal la sameeya dhexdooda maalmahan wax ka badani ma jiro ee fa akthiruu fiihinna min altahliili waltakbiiri waaltaxmiidi xadiid imaam axmed iyo keyrkii ibnu cumar ay ka warinayaan weye sidaasoo kale xadiidu jaabir wuxuu ahaa afdalu ayaami adunyaa ayaamu alcashri maalmaha adduunyo kuwa ugu fadli badan ama ugu fiican waa tobankan maalmood ee hore ee kowda bisha laga bilaabo ilaa tobanka bisha ee ayaamulcashri dilxija looga jeedo xaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala kitaabkiisa fatxiga wuxuu ku leeyahay waladii yadharu ana asababa fi imtiyaazi cashri dilxija limakaani ijtimaaci ummahaati alcibaadati fiihi wa hiya asalaatu waasiyaamu wasadaqatu walxaju walaa yata'ataa dalika fii hayriha buu yidhi maalmahan waxa fadiiladaa dheeriga ah ee maalmaha kale adduunyadoo dhanba ay kala dheeraatay sababku sida muuqata wuxuu leeyahay waladii yadharu sida muuqata sababka wuxuu yahay tobankan maalmood inay la gaar noqdaan qiimahaasi waxaa ku kulunsan buu leeyahy ummahaatu alcibaada oo meel kale aan ku kulmi karin salaadihii soomkii sadaqadii xajkii walaa yata'ataa daalika fii hayriha maalmaha kayrkood arrintaa ka suurtagal ma ahan buu yidhi xataa haddii salaad tukasho iyo soom iyo sadaqa xilli kale waa la heli karaa la yidhaahdo hee xajki ma jira haddana maalmahan meel aan ahayn ama acmaashiisii xilligay dhacayso waa xilligaan macnihi xagga marka adilada iyo waxa ay culimmada ka yidhaahdeen ama qaarkood intaasaan kaga gudbaynaa seebaan uga faa'iidaysanaa maalmahan ama maxaa mustaxaba maalmahani in lagu dadaalo aad ee loogu dadaalo ayaan u gudbaynaa dadka muslimiinta ah allah mar haddii uu sameeyey mawaasim khayriya inay aad uga faa'iidaystaan baa la rabaa wixii shariicada ay jidaysay in laga faa'iidaystana uga faa'iidaystaan kow waxaan leenahay assalaa camalka ugu weyn ee laga faa'iidaysanayo waa salaada fa innahaa min afdali alqurubaati nabigeennuna wuxuu yidhi calayka bikahrati asujuudi lilah fainaka laa tasjudu lilaahi sajda ilaa rafacaka allaahu biha daraja waxata canka biha khatii'a xadiid imaamu muslim uu ka warinaya thawbaan marka xifdu lwaajibaatna in la helo takhiiru sunanna in la helo salaadu waa afdalu lquruubaat waxyaalaha alli loogu dhowaado wax ugu fadliga badan ama ugu qiimaha badan wey nabiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaad laasimtaayoo ku saaran ama lagu farayaa sujuudda inaad badiso bimacnaha salaadda inaad badiso wey sujuudda waa rakn- rukni min arkaani asalaa fa innaka laa tasjudu lilaahi sajda sujuud haddaad allaah u sujuudo mid ka mida allah wuxuu kugu koryeelayaa derajo dunuubtana wuu kaaga daadinayaa marka salaada waajibaadka haddii ay tahay e, muxuu aha salaadaha faradkan u jeedaa e, muxuu ahaa haddii ay sunnooyinka yihiin intaba in looga faa'iideysto maalmahan labo asiyaam soomka asaguna maalmahan in looga faa'iideysto waa mustaxab waa lidukhuulihi fi alacmaali asaalixa dee soomku wuxuu soo gelayaa acmaasha saalixada ee maalmahani ruuxii sameeya aadka uu u fadli badnaa nabigeennana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam annahu kaana yasuumu tisca dilxija sagaalka bisha dilxija wuu soomi jiray waa maalinka yowmu carafa loo yaqaan wa yowma caashuuraana wuu soomi jiray maalinka caashuuraa waa bisha dambe ama bisha zake loo yaqaano ama muxaram maalinkeeda tobnaad wey wa alaaata ayaamin min kulli shahr iyo saddex maalmood oo bil kastaba ka mid a ayaamulbiidka maalmihii loo yaqaanay imaam axmed iyo abu- abu daawuud iyo kheyr baa soo saaray can bacdi aswaaji nabiy sala allahu aleyh wasalam Ee, culimmada qaar baa marka waxay yidhaahdeen yasuumu tisca dilxija waxaa looga jeedaa sagaalka maalmood ee hore ee bisha dilxija sidaa darteeda imaamkii nawowi ah raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa can sawmi ayaami alcashri markuu ka hadlayay annahu mustaxabun istixbaaban shadiida waa la sunneeyaa buu yidhi mustaxabnimo aad u daran marka maalinta bisha ay kow tahay laga bilaabo ilaa maalinka sagaalaad in la soomo sunnanimo waa arrin ee mashruuc ah weeye sidaasoo kale waxaa laga faa'iidaysanaya ama waxyaalahan uga faa'iidaysanayno maalmahan ka mid a ee la rabo dadka muslimiinta inay uga faa'iidaystaan altakbiiru waltahliilu waltaxmiid wey lima warada fi xadiidi ibni cumar asaabiq xadiidkii hore aan soo maraynay weeye xadiid ibni cumar ee badiya ahaa tahyi- tahliisha iyo taxmiidda iyo ee maaragta maalmaha badiya sidaasoo kale imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu wariyey kaana bnu cumara wa abuu hurayrata labadaa saxaabi yakhrujaani ila asuuqi maalmahani suuqa ayay u bixi jireen fii ayaami alcashr yukabiraani ayagoo takbiirsanaya wa yukabiru annaasu bitakbiirihima dadkana takbiirtooda ayay raaci jireen sidaasoo kale wuxuu wariyey kaana bnu cumar yukabiru fii qubatihi waa xilliga xajka iyo moogtahay acmaashii baa lagu dhex jiraa yukabiru fii qubatihi biminaa asagoo mina degan mina waa waa maka meel ka midda wey asagoo degan qubadiisa iyo teendhadiisa dhexdeeda ayuu ka takbiirsan jiray fa yasmacuhu ahlulmasjidi ahlulmasjidka ayaa maqli jiray fa yukabiruuna ayaguna way takbiirsanayeen wa yukabiru ahlulaswaaqi dadka suuqyada joogoo dhan baa takbiirsanayay xataa tartaja mina takbiira ilaa deegaankii ama magaaladii mino ahayd takbiir ay la gariirtaba ama ay la dhawaaqday la sowdayso marka dadka muslimiinta waxaa u habboon sunnada ayadaa inay nooleeyaan oo haddee muxuu ahay zamanada qaarkooda inay dayacantaba laga yaabo ama u dhowaanaysaba mararka qaarkooda in la halmaamaba maalmahaasi in takbiir ee muxuu ahaye taxmiid la sameeyo oo iska socdo oo maalmaha ciidda lafteeda markay soo gasho waan arki doonaa laakiin bishaasay u dhalatay takbiirtu mutlaqan ee ay leeyihiin culimmada qaarkood waa shaygaa sunnada ah siiqadiisuna midii ciidda oo kale un wayay leeyihiinoo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbaru kabiiraa oo kale ee siiqada maaragtay way ku soo aroortay allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd sida alimaam ibn abi shayba uu ka warinayo ibni mascuud inay siiqada takbiirta ay sidaa tahay taana waa waxyaalaha ee laga faa'iidaysanayo ama laga faa'iidaysan karo maalmahan ayaga ah Ee, sidaasoo kale waxyaabaha aadka u adag ama loo adkeeyey shariicadu adkaysay ee aan ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah siyaamu yowmi carafa nabigeena calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablahu waasanata alatii bacdah xadiisu muslim maalinka yowmu carafa soomkiisa wuxuu nebigu calayh salaatu wasalaam uu ku sheegay fadliga iyo ajriga uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa ee aan xaggiisa maaragtay ka dalbanaya ama ka dalbaya oon ka rajaynayaa an yukafira asanata alatii qabla sanadkii ka horreeyey in dunuubtii dhacday oo dhanba uu ku dhaafo ama lagu tirtiro iyo wasanata alatii bacda marka waa maalin aad u qiimo badan weeye laakiin waxaa laga soo reebayaa ruuxa xaajiga asaga xajka taagan ee maalinka carafo jooga asaga looma sunneeyo inuu soomo waa lificlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka markuu istaagayo maalinka carafada ee wuxuu ahaa mid afuran ruuxa xaajiga oo la rabo acmaashii ee xajka maalintaa inuu u xoogaysto ayaa un loo sunnaynin mooyaane inta kale dadka muslimiinta ah waxaa sunna mu'akada maalinka asaga yowmu carafa in la soomo khaasatan asagu sidaasoo kale maalmaha iyo qiimahooda iyo fadligooda fadaa'ishooda waxaan uga gudbaynaa fadlu yowmi naxri oo maalinka tobnaad fadligiisa ah waa yowma alciidiba yowma alciid haddee waxa dhex yaala ee fadli iyo khayr iyo ee, muxuu ah wanaaga ee allah dhex dhigay ee, waxaad u fara badan weeye الحافظ ابن القيم با wuxuu dhihi jiray khayru الايام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر maalmaha alle ama alle agtiisa maalmaha ugu khayrka badan maalinka tobnaad wey yowma naxr yowma carafana fadli buu lahaa qiimo badan maalinkaana waa maalin qiimo badan wahuwa yowmu lxaji alakbar yowmu lxaji alakbarka allah ku sheegay subxaanahu watacaala fii suurati tawba inuu yahay maalinkan asaga ah sida sunan abi daawuud iyo ku sugan sidaa darteed waxaa habboon dadka muslimiinta ah mawaasim alkhayriga inay ku soo dhoweeyaan ama ay ku qaabilaan bitawbati saadiqati nasuux wa biliqlaaci can adunuub والمعاصي فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه وتحجب قلبه عن مولاه والروح مسلم كوحا لقربا إنه الله سبحانه وتعالى مع المهن خيرك وتوبة صادقة أو ما ركت قابله وحي ذنوب أهو كدعي كل بني آدم أما كل إنسان خطأ ويه ذنوب تنا إنه إسقطه معاصي إنه كفقه وأيو معاصي إنسانك وحلا وحي فضله الله سبحانه وتعالى حقي سوى إيمان لها أي كحر ما يسامى كباب بإنيسا قلبك يسنا ويحريسا saa darteed ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu ku qaabilo maalmahan ayaga ah wax faa'iido badan marka iqtinaamu haadihi alfursa qabla an tafuutak waa arin aad u qiimo badan weeye marka inaan ka faa'iidaysanno maalmaha qiimaha badan aan ku jirno ayaa loo baahan yahay allah subxaana watacaala aan hadna waafajiyo inaan ka faa'iidaysanno maalmaha khayriga ah allahna waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu noogu kaalmeeyo daacadiisa iyo xusni cibaadati akhiiran salaada ciidda oo iyadoo maalinka tobnaad dhacaysa yaan ku soo gebagabaynaynaa umuuraha la sunneeyo ee habeenka loo yaqaano leylat alciid wax ka mid a ayaan tilmaamaynaa marka ugu horrayso waxyaabaha mustaxabkaa in la sameeyo ama lagu hadlo leylata ciidi aladxa almubaarak yaan ka hadlaynaa iyo yowmkeedii ayaamu tashriiq maalmaha raacsanba kow attakbiir waxaa la jideeyaa min fajri yowmi carafa laga bilaabo maalinka sagaalaad salaadiisa subax marka laga baxo ilaa casri aakhiri ayaami tashriiq laga gaaro oo ah maalinka saddexaad ee bisha takbiir baa la sunneeya qaala allahu tacaala wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat faman tacajala fii yowmayni falaa idma calayh ilaa aakhir sifada takbiirtuna waa macruufa allahu akbar allahu akbar siyaalo kala gedisan baa loo wariyaa laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd ilaa aakhir aadaabta waxaa ka mid ah dadka muslimiinta laga rabo takbiiraadkaas iyo ragga inay la jahraan masaajidda dhexdeeda kula jahraan aswaaqda iyo buyuudda intaba adbaari salawaati ayagoo markaa muujinaya ama koryeelaya tacdiimka alle subxaanahu watacaala amaa haweenka ayagu hoos bay u akhrinayaanoo la jahri maayaan la qaylin maayaan waxaa ka mid ah waxyaalaha maalmaha ciidda looga faa'iidaysanayo dabxul udxiya sadaqada ama xoolaha udxiyada gowricitaankooda wuxuuna dabxigu ama gowricitaanku dhacaya ama ansaxayaaba bacda salaati alciidi waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida uu caddeeyey waqtiga gowracuna waa afar maalmood maalinka ciidda ee maalinka tobnaada iyo saddexda maalmood ee ku xigta sida saxiixa ah waxyaabaha mustaxabkaa maalinka ciidda waxaa ka mid ah ee loo baahan yahay dadka muslimiinta inay ku dadaalaan aliqtisaal mayrashada ama qabayska watadayub lilrijaal xagga ragga weeye inay iscadiriyaan oo waxyaalaha mxua udgoonka ama udeega ah inay qaataan lubsa axsan thiyaab biduuni israaf iyadoon lagu xadgudbayn dhar quruxsan in la qaato maalinka waxaa la muujinaya shacaa'irta alleh allahna wuxuu yidhi subxana watacaala dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub sidaasoo kale waxyaalaha mustaxabka waxaa ka mid ah alaklu min aludxiya ruuxan udxiyeystay udxiyadii inuu wax ka cuno waa min almustaxabaat sidaasoo kale mustaxabaadka waxaa ka mid ah addahaabu ilaa musalla alciidi maashiyan in tayasar musallaha ciidda ama halka lagu tukanaayo in asigoo soconaya lugaha ku soconayo ruuxa uu aado hadday u fududahay sunnaduna waxay tahay asalaatu fi lmusalla meesha musallaha la yidhaha in lagu tukado ilaa idaa hunaaka cudur bay yidhahdaan culimmada min matarin maalan roob badan oo markaas socdo oon meesha loo tegi karin hadduu jiro masaajidaha in lagu tukado way bannaan tahay waa lificlihi calayhi salaatu wasalaam allahna wuxuu yidhi fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar waxaa kaloo maaragtay sunnada ka mid ah mukhaalafatu ariiq fii dalika alyowm bimacnaa salaada markuu u socdo inaad waddadii aad ku tagtay iyo midaad ku soo laabanaysa laba inay noqdaan an tadhab min ariiq wa tarjic min ariiq ukhra sidaasoo kale waxaa mustaxabaadka ka mid ah altahni'a bilciid lihubuuti dalika can asaxaaba ciidda in laisugu tahniyadeeyo ciidulmubaarakta iyo ducooyinka noocaas oo kale iyo wax alfaado markaasi wakaasa wan wanaagsan in la isticmaalo waxyaabaha aadka loogu baahan yahay maalmaha waxaa ka mid a alxadar min almukhaalafaat in la iska ilaaliyo waxyaalaha mukhaalafaadka sharciga ah ciyaaraha xaaraamta ah aqaanida iyo heesaha iyo wixii lamida dhegaysigooda aflaamta mushkilada ah ee aan diiniyada ahayn waxyaalaha filimaanta iyo loo yaqaano aan diiniga ahayn arrin diineedna aan ka hadlayn diinna aan ma aragtay ee lagu taageerayn arrintaa iyaduna in laysaga fogaado ee maaragta la iska jiro ikhtilaad الrijaali biالnisa oo kale in aad la isaga ilaaliyo iyo وغayri dalika min almunkaraat wax kasta oo شhareicadu diiday xil ay bannaan yihiin maba jirto وkhaasatan maalmaha weyn ee allah subxaanaه watacaala dadka mu'miniinta inay u dhowaadaan waxyaalo badanoo uu u jideeyey alla ugu dhowaadaan waa inaysan iska dayicin allahna wuxuu yidhi subxaana wakuluu washrabuu walaa tusrifuu cunitaankii baa lagu fasaxay cabitaankii hee israafna waa la diiday wey wakhitaaman ruux kastoo muslim ah waa inuusan halmaamin inuu ku dadaalo acmaal albiri waalkhayr oo ay ka mid tahay min silati araxim in qaraabada la xiriiriyo aqaaribta in la booqdo maalmahaasi maalmo qiimo badan wey in layska warqabo in laga tago tabaaqudka iyo isu carooshaha iyo xasadka iyo karaahiyada iyo dabiicatalbashar way iska dhib badan tahay oo nafta waxyaalo badan oo xun bay dadka ku hogaaminaysaa in nafta lala dagaalamo in maaragtay quluubta laga daahiriyo waxyaalaha xunxun ama maaragtay dabeecadaha xunxun oo dhanba in masaakiinta loo dabacsanaado dadka fuqarada in ayaguna saasoo kale loo naxariisto aad loogu dabaco cadfu cala almasaakiin walfuqara aytaamta ama agoonta oo kale carruurta yaryar ee waalidiintoodu tage ee nooc kastoo ay yihiinba ee muslimiinta ah waa in ayaguna aad looga warqabo musaacadadooda in aad loo taageero idkhaalu suruur calayhim in la farax geliyo oo ruux kasta oo muslima wax farax gelinaya maalmahaas in aad samaysid waa waxyaale aad looga faa'iidaysan karo wanasal allaha caza wajal an yuwafiqanaa lima yuxibuhu wayardaa waan yufaqihanaa fii diinina waan yajcalanaa miman camila fii hadihi alayaam ayaama cashri dilxija camalan saalixan khaalisan liwajhihi alkariim wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat allahi صديقي وبركاته وجاري وصحبي إلى الخير في عشر ذي الحجة إلى عمل الصالحات التي تفوق الجهاد الذي والتي يحب الإله القيام بها بذي العشر مع خالص النية
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل